laba caruur oo walaalaha oo afar sano iyo laba sano jir ah ayaa waxa ay ku geeriyoodeen dabkani oo aada u xooganaa oo ka kacay xaafadda majengo gaar ahaana deegaanka tononoka qadarta allah oo wax kasta oo dhaca ay ku dhacaan ayaa caruurtan u dhalay mid ka mid a dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgasha magaaladani mombasa waxaa ka tacsideeyey qaar ka mid bulshada ku nool magaaladani mombasa
aad baan ani naf ahaantayda aad baan u naxay waad garanaysaa waalid carruurtiisii ay dab ku dhintay waad garanaysaa igana samar iimaan alla ka siiyo aan leenahay annagoo dhan baa ilaahay samar iimaan ha naga siiyo waa arrin naxdin leh oo arrin masiibo ah marka saas weeyo aad baan uga xunnahay aad baan uga xunnahay haddaan nahay annaga jaalidda soomaalida haddaan nahay maanta meesha dhimatay aad baan uga xunnahay arrintaas marka waalidkiina samar iimaan allah ka siiyo magacay hindiya shaalaa la dhahaa meeshada meesha qisada ka dhacdaan joognaa ilma naga geeriyooye laba ilmood hataa faya hadda noo imaaday ilmihii way dhinteen hadda waa la soo xabaaliya aanis oo wiil afar jir mi amse saddex jir aan ku qiyaasi karo aanis cabdinuur iyo gabadha la dhaho asmahaan cabdinuur waa laba ilmood oo yaryar yaa naga geeriyooreen dabkana wuxuu ka bilaabay guriga kuxuga amse gurigeen ilaa hadda hatuna hakiika meeshu dabka ka bilaabe gabadhana ilmihii intay u qabaysaysatay ilmihii ay jiifaanay qaflad dab ku arag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون ويل صوماليات oo magacaabo oo doctor oo alliance ka shaqeeya isbitaalka Mombasa wiilashii laba wiil u dhalay baa meesha ku saqiiray marka waxaan leenahay wallahi waa la qaybsanaynaa murugadan aad ka aadka u muxuu ahaa murugada badan bismillahi raxmaani raxiim magacayga jawaar saciid alidhaha maanta dhibaa nagu dhacay tananokaan deganaa tananokaa ilmaa naga gubteen maba hadli karo walaalo macano wallaahi bilaah maanta waxaa dhaca guryaha gubteen ilmaa naga gubteen maanta afar laba ilmooda naga gubteen dabkii saddex saac bilaawday ilaa hadda wuu wuu holcaaya dhibkaasaa maanta nagu dhacay innaa lilaahi wa innaa ilaa raajicuun cabdiraxmaan yuusuf oo ka mid ah hogaanka soomaalida ee samaal goboleedka mombasa ayaa waxa uu ku baaqay in la garab istaago qoyska dhibaatadu ay soo gaartay alaikum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa maasha qabriga baan joognaa ilmihii hadda labada labada cuno saqiirka hadda la aasay marka bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa culummada waktiga oo uu jiro son oo kale oo dhibka nagu dhacay iyo waktiga farxaadda ah in la isla wada qaybsado labada dhinacba marka waxaan ka codsanayaa inay lasu soo baxo soomaalida ay u gurmadaan ciddan familiga ninka nayto maadaama uu dhaktar ahaa dad badan uu garab qabtay waa nin aad bulshada ugu adeegay marka waxaan jeclaan lahaa inay bulshada ay soo baxdo soomaalida culummada si lagu aqoon jiray ninka familiga ah oo guriga ka gubtay ilmaha ka dhammaadeen in loo imaado oo la kaalmeeyo saasaan ka codsan lahaa communitiga taliyaha ciidanka booliska ee deegaanka mvita maxwell agoro ayaa waxa uu sheegay inay ciidanka booliska ay xaqiijinayaan sababta dabkaasi dhalisay galinkii dambe talaadadii shalay ahayd ayaa qaboraha kikwaani ee ku yaala xaafadda bondeni lagu aasay labadaasi caruurta iyadoona kasoo qayb galay aaskaasi barasaabka ee ismaal goboleedka mombasa cabdisamed shariif naasir dhacdadani ayaa waxay noqonaysaa midii saddexaad oo sanadkan labada kun iyo labaylabaatanka qoysas soomaaliya guryahooda ay gubtaan magaaladani mombasa dhowr xaafadooda kala gedisan maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaalada mombasa